ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa kow iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol lixdan iyo shanaad oo xiriir ah iskuday afgembi oo ka dhacay dalka bolifiya ee qaaradda yurub ciidamada booliiska kenya oo dilay in ka badan toban ruux oo ka qaybgelayay banaanbaxyo ka dhacay nairobi xuutiyiinta yemen oo sancaa ku xanibay diyaarado lagu waday inay soo daabulaan xujayda yemeniyiinta ee ku sugan dhulka xarameynka iyo militariga naiger oo rukhsadii shaqo kala noqday shirkad shidaal oo laga leeyahay dalka faransiiska qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii laba boqol lixdan iyo shanaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxaayna la socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder عزف الرصاص بنادى الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو إنا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف.
منك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii laba boqol lixdan iyo shanaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xookugalle ay geysteen ciidamada maamulka sahaynada dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta yuhuudda iyo ciidamada yuhuudda oo haweenay falastiiniyadda misanada ah kusii daayey ay dad cun ah waray saacadii lasoo dhaafay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jida khaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo oo xasuuq wuxuushlimaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo afartan ruux oo kale waxaana xasuuqyadani intooda badan martigelinaya saacadii tegay deegaanada iyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah ciidamada yuhuudda waxay si ulakaca u beegsadeen dad badan oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah kuna sugnaa koonfurta magaalada waxaana halkaasi ku baxay oo kuna fuwaayey dad badan oo barakacyaal ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tirabeel ah lana geeyey qaar ka mid ah isbitaalada caafimaad ee ku yaala marinka khaza muqayimka nuseeraad ee bartamaha jiida khaza waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah waxaana ka dhashay duqeymahaasi istishaadka sideed ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo aada u badan muqayimka jabaaliya ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan ka geysteen waxaana ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale magaalada rafaax ee koonfurta marinka khaza duqeymo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay waxaa ku shahiiday dad ay tiradooda kor u dhaafaysa shan iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza sidoo kale waxaa yuhuudda duqeymo xoogan la dhaceen tuulooyin iyo deegaano badan oo ku yaala bariga magaalada khaza waxaana ku shahiiday dad badan oo reer miyi ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan deegaano badan oo dhaca bartamaha magaalada rafax ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku garaaceen waxaana halkaasi ku nafwaayey dad badan oo shacab ah kuna dhaqnaa deegaanadaasi waxaana la soo warinaya inay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay duqeymahaasi madaafiicda loo adeegsaday dumar iyo carruur aan waxba galabsan halka sidoo kale ay duqeeyeen yuhuudda goob ay ku hooyanayeen kumanaan ruux oo barakacyaal ah waxaana ku shahiiday dad badan oo barakacyaasha ka mid ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay duqeymo xoogan la dhaceen guryo ku yaalo xaafadda shajaaciyaha ee bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shayiday dad badan oo gurigaasi ku sugnaa xilliga ay duqeyntu ka dhacaysay halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sida laga dheehan kara muuqaalo laga soo duubay goobta ay duqeyntu ka dhacday sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn la dhaceen afar guri oo ku yaala xaafadda asabar ee koonfurta magaalada khaza waxaana duqeymahaasi cadowtooye ay geysteen diyaaradaha milatariga ee yuhuudda ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aada u fara badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen muqayimka nuseeraad ee bartamaha jiida khaza waxaana duqeyntaasi bahalnimada ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sida laga soo xiganaya dad goobjoogayaal ah deegaanka beytilaahi ee waqooyiga magaalada khaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale kadib markii ay ciidamada yuhuudda bartilmaameysadeen guryo dhowra uu halkaasi ku yaalay sidoo kale ciidamada cadowga yuhuudda waxay lix duqeyn ka geysteen magaalada khanyunis ee koonfurta magaalada khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo ku sugnaa goobta la beegsaday tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo toddoba kun toddoba boqol toban iyo sideed ruux halka ay dhawcudana marayaan ku dhowaa siddeetan iyo lix kun saddex boqol toddobaatan iyo toddoba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana si indhallaana u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah dhinaca kale weeraro xukugallaha iyo ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo aad u fara badan meelaha ay weerareen subaxnimadani waxaa ka mid ah magaalada barakeysan ee alqudus muqayimka jiniin iyo deegaanka beytilaahi ah ciidamada yuhuuddu waxay weeraro kala duwan oo xukugallaha ka geysteen deegaanada qaldiya iyo sidoo kale kufra caqab oo labadooduba dhaca dhanka waqooyi ee magaalada barakeysan ee alqudus waxayna halkaasi xadgudubyo kala duwan u geysteen dadkii shacabka ah ee ku dhaqnaa halka sidoo kalena ay burburiyeen guryo iyo goobo ganacsi oo halkaasi ku yaalay ciidamada muqaawamada iyo askarta yuhuudda waxay isku fara saareen muuqa yimidka jiniin ee daanta galbeed kadib markay ciidamada yuhuudda xog ku soo galeen magaalada iskuna dayeen inay dhibaateeyeen dadka shacabka ee halkaasi ku dhaqan balse iyaga ayaaba ka war helay weerar ballaaran oo uga imaaday dhanka kooxaha wax iska caabinta reer falastiin waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda looga dilay askar badan kuwo kanna waa looga dhaawacay wararka ayaana intaa ku daraya in dagaalkaasi xoogan ciidamada yuhuudda looga dilay tiro aad u badan oo askar ah halka looga dhaawacay toddobiyo toban askari waxaana sidoo kale laga qarxiyay gawaari dagaal oo ay ku jiraan gawaarida ciidamada qaada geesta kale ciidamada muqaawamada waxay weeraro kala duwan ka geysteen saldhigyo iyo xarumo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaanada manaadiqda iyo magaalooyinka marinka khaza waxaana weeraraday ciidamada muqaawamadu geysteen ka mid ah weerar ka dhacay deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax waxaana ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan ciidamada muqaawamada waxay ka dhawaajeen inay sawaariikh ku garaaceen saldhig ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada khaza waxaana khasaaro xoogan uu soo gaaray ciidankii ku sugnaa saldhigaasi ciidamada muqaawamada waxay sidoo kale beegsadeen gawaari ay ka mid yihiin kuwa gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano mikraaf oo ku socdaalaya deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax waxaana uu khasaaro xoogan soo gaaray ciidamadii la beegsaday waxay sidoo kale ciidamada muqaawamadu beegsadeen laba guri oo ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda waxaana weerarkan labada guri lagu beegsaday uu ahaa mid loo adeegsaday qarax xoogan oo lagu rakibay guriga waxaana uu khasaaro xoogan soo gaaray askartii ku sugnayd gurigaasi waxayna sidoo kale ciidamada muqaawamadu gawaari mikraafa ku beegsadeen koonfurta magaalada khaza ugu dambeyntii waxaa magaalada jabaaliya waqooyiga marinka khaza ka imaanaya hadal naxtin iyo argagax wata kadib markii haweenay muslimadda oo diiday inay gurigeeda ka soo baxda ay ciidamada arxanka daran ee yuhuudda ku sii daayeen ay dadcun ah arrintan ayaana noqotay mid hadalhayn ballaaran ka dhex dhalisay guud ahaan caalamka khaasatan waddamada carbeed muuqaalo ilbiriqsiyaah oo ibaayisay telefishinka aljaziira lagana helay kaamirada ku rikaban eyga ciidamada yuhuudda ayaana muujinaya eyga oo weerarayo haweenaydaani ku sugnayd gurigeeda si qasab ahna looga soo saarayo gurigeeda dhacdadan yargagax leh ayaana dhacday kadib markay ciidamada yuhuudda si dulmiya u weerareen dadka ku dhaqan muqayimka jabaaliya iyagoo halkaas si dulmiya uga barakiciyey ciidamada yuhuudda ayaa haweeneydani da-da kula kacay jirdil iyo garaacis iyadoo hooyadani waayeeshaha ay soo gaareen dhaawacyo aad u daran waxaana la sheegaya inay ka jabeen lafaha jilbaha iyadoo ka cararaysa eyga ay ku fasaxeen ciidamada damiirlaabayaasha sahaynada muuqaalka haweeneydani da-da ayaa ku baahay guud ahaan baraha ay bulshada ku wada xidhiirto waxaana caro xoogan ka muujiyey guud ahaan dadyoga caalamka waxayna sheegeen tani ay caddeen buuxa u tahay in ciidamada yuhuudda ay ku dhaqmayaan arxandarada noocan ah qaar ka mid a dadka ayaana dalbaday in muuqaalkan si weyn loogu faafiyo baraha bulshada si caalamka intiisa kale ugu arko wuxushlimada iyo bahalnimada ay ku kacayaan ciidamada sahaynada yuhuudda lana ogaado xaqiiqada rasmiga ee ka taagan qidaaca khaza iyo in ciidamada yuhuudda aysan la dagaalamaynin muqaawamada balse ay gumaadayaan shacabka rayidka xitaa haweeneyda da-da ee hurda kama aanay baxsanin xumaatada eygooda sidaasi waxaa yidhi dadka isticmaala baraha bulshada waxaana si weyn u faafay muuqaalkani oo soo gudbinaya qalafsanaanta goobta ka dhacday waxayna dadka faallada ka bixinaya muuqaalkani ugu baaqeen caalamka in ay tallaabo qaadaan يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
الأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay walaalka dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah iskuday afgembi oo fashilmay ayaa ka dhacay dalka bolifiya ee qaaradda yurub subaxnimadii maanta oo khamiisa waxaa dalka bolifiya ka dhacay iskuday afgembi oo fashilmay kaasoo ay ku kaceen saraakiil ka tirsan milatariga dalka oo doonayay inay awoodda maamul gacanta ku dhigaan ciidamo uu hogaaminayay taliyihii guud ee ciidamada milatariga waddanka oo dhowaan xilka laga casilay ayaa isku dayay inay xoog ku galaan madaxtooyada dalka bolifiya halkaasoo uu degan yahay madaxweynaha dalka jenaraal zonika ayaa hogaaminayay iskudayga afgembi ee la doonayey in talada looga tuuro madaxweynaha dalka bolivia louis arsi waxaana jenaraalka markii dambe gacanta ku dhigay ciidamada booliiska muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya ciidamo ka tirsan booliiska oo qabanaya jenaraal zonika islamarkaana u dhaadhicinaya mid ka mid a xabsiyada ku yaala waddanka telefishinka rasmiga ah ee dalka bolivia ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya jenaraalka afgembiga isku dayey oo la qabanayo kaasoo qaylo dhaaminaya islamarkaana isku dayaya inuu la hadlo wariyeyaasha goobta ku sugnaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka bolivia oo goobjoog ahaa xilligii la qabanayay jenaraalka ahaa taliyaha guud ee ciidamada bolivia ayaa u sheegay inay la gudboon tahay inuu gaariga booliiska raaco ayna soo baxday wareegto lagu xirayo ka hor inta aan xabsiga loo taxaabin oo uu jenaraalku iska dhaadhiciyey in afgembiga uu ku guulaystay ayuu wariyeyaasha u sheegay in dhibaatooyin xooggan oo arrimaha dhaqaalaha ay ka mid tahay uu dalka ka jiro lana gaaray waqtigii dimuqraadiyadda lagu soo celin lahaa dalka sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha bolivia oo jeediyey kelimad laga sii daayay telefishinka dalka isagoo hareerihiisu ay taagan yihiin golaha wasiirada ayuu sheegay inaanay marnaba suuragal ahayn in la ogolaado in tallaabo afgembi talada lagula wareego waxa uu shacabka bolivia usoo jeediyey inay fadhiga ka kacaan kana hor yimaadaan iskuday weliba oo lagu doonayay in dalka lagu geliyo qalqal siyaasadeed sida uu hadalka u dhigay midowda yurub maraykanka iyo qaar ka mida dowladaha caalamka ayaa cambaareeyey tallaabada afgembi ee fashilmatay ee ka dhacday dalka bolivia waxa ayna sheegeen inay garab taagan yihiin madaxweyne louis arsi dhinaca kale madaxweynaha dalka kenya ayaa khiyaano ku tilmaamay dibadbaxyadii khasaaraha dhaliyey ee ka dhacay magaalada nairobi ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux ayaa ku dhintay dibadbaxyo xooggan oo ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kadib markii ay ciidamada booliiska rasaas noolnool la dhaceen dad caraysan oo isku dayayay inay xoog ku galaan qasriga baarlamaanka ee dalka dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa ka caraysan kordhin lagu sameeyey canshuuraha qaraarkaas oo ay cod aqlabiyad leh ku ansaxiyeen golaha baarlamaanka ee dalka kenya saacado ka hor inta aanay dadka caraysan isku dayin inay xoog ku jiraan xarunta baarlamaanka kacdoonnada ayaa soo bilowday toddobaad ka hor markii baarlamaanka dalka kenya bilaabay inuu u codeeyo sidii loo meelmarin lahaa qaraar ka yimid xukuumadda oo dhigaya in la kordhiyo canshuuraha si loo maareeyo miisaaniyadda dowladda oo ay culeysyo badani ka taagan yihiin sababa ku aadan deymaha baaxadda leh ee lagu leeyahay xukuumadda nairobi madaxweynaha kenya william ruuto ayaa shir jaraa'idda uu qabtay waxa uu iskudayga xukugalka ee xarunta baarlamaanka dalka kenya ku tilmaamay mid khiyaano ah isagoona sheegay in rag halis badan ay ka dambeeyeen iskudayga xukugalka ah william ruuto ayaa intaa ku daray in marnaba xukuumaddiisu aanay ogolaan doonin in halis la geliyo nidaamka dimuquraadiyadda ee ka jira dalka oo weeraro lagu qaado xarumaha ay ku shaqeeyaan hay-aadka dawliga ah ciidamada milatariga ee dalka kenya ayaa ka qayb galay qamcinta dadka dibadbaxyada dhigaya maadaama ay booliisku ay awoodi waayeen waxaana milatarigu sheegay inay marnaba ogolaan doonin in amniga dalka uu faraha kasii baxo hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa shaaca ka qaaday in booliiska dalka kenya ay xabsiga dhigeen dad u ololeeya arrimaha aadanaha oo baraha bulshada ku faafinayay qoraallo ka hadlaya tacadiyaadka ay geysanayaan askarta booliiska hogaamiyaha mucaaradka kenya odinga oo isaguna hadlay waxa uu soo jeediyey in gebi ahaanba laga laabto qaanuunka uu baarlamaanku meelmariyey ee dhaliyey rabshadaha ka dhacaya dalka kenya halka madaxweynihii hore ee dalkaasi uhuru kenyaata uu usoo jeediyey xukuumadda inay wadahadal la gasho dadka dibadbaxyada dhigaya shacabka kenya ayaa la daalaa dhacaya canshuuro xad dhaaf ah oo ay xukuumaddu saartay badeecadaha kala duwan iyadoo taas beddelkeedana ay yar yihiin adeegyada dowladdu bixiso ruuto ayaana la filayaa inuu qalinka ku duuwo qaanuunkan taasoo hurin karta colaado hor leh oo ka dhex qarxa shacabka kenya ugu dambeyntii xukuumadda yemen ayaa ku eedeysay kooxda xuutiyiinta inay xanibeen diyaarado xarameynka kasoo daadgureyn lahaa xujayda yemaniyiinta ah war ka soo baxay xukuumadda yemen ee fadhigeedu yahay magaalada cadan ayaa lagu sheegay in kooxda xuutiyiinta ee maamusho magaalada sanca ay garoonka diyaaradaha ku xanibeen ugu yaraan afar diyaaradood oo lagu waday inay xarameynka ka soo qaadaan xujayda yemaniyiinta ee sanadkan soo gutay waajibaadka xajka ilaa afar diyaaradood ayay xukuumadda yemen sheegtay inay ku xaniban yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca halkaasoo lagu waday inay kaga sii duulaan magaalada jidda ee dhulka maamulka ala sacuud bayaanka kasoo baxay xukuumadda yemen waxaa lagu sheegay in xujayda yemaniyiinta oo tiradoodu ay ka badan tahay kun ruux ay ku xaniban yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada jidda maadaama aanay haysan diyaarado soo qaada wasiirka gaadiidka ee yemen ayaa ka codsaday isbahaysiga uu hogaaminaya maamulka aali sacuud iyo wakiilka qaramada midoobay ee qaabilsan yemen inay soo farageliyaan arrintan oo ay ku cadaadiyaan kooxda xuutiyiinta inay sii daayaan diyaaradaha ay xanibeen
waa hagaag militariga naijer ayaa ruqsadii shaqo kala noqday shirkad shidaal oo laga leeyahay dalka faransiiska taas oo ka howlgalaysay waddanka naijer warbixin ku aadan walaalkeen zakariya cumar ayaa soo jeedinaya xukuumadda uu militariga hogaamiyey oo ay ka hana qaaday waddanka naijer ayaa sagaal iyo tobankii bishan aynu ku guda jirno ee juun ruqsadii shaqo kala noqotay shirkadda orono ee faransiiska laga leeyahay taas oo shidaalka nukleerka ka soo saari jirtay mid ka mid ah manaajimta macdanta maadada yuuryaniyomka ah ee ugu weyn caalamka kaas oo dhaca waqooyiga naijer tani waxa ay qayb ka tahay qorshayaasha xukuumadda niyaami ay xiriirka ugu jarayso guud ahaan bariis oo horay gumaysi dadban iyo mid toos ah ugu haystay dalkan oo dhaca galbeedka qaaradda afrika kana mid ah dalalka ugu khayraadka badan ee caalamka marka laga eego xagga macdanta shirkadda orona oo heer caalami ah balse sagaashan boqolkiiba saamigeeda uu faransiisku leeyahay ayaa sheegtay in iyadoo warmoog ah mar keliya lagu soo rogay amar ah inay soo faaruujiyaan manaajimta ama godadka imron ah ee dhaca waqooyiga dalka naijer halkaas oo ay ka soo saari jireen maadada yuraniyumta shirkaddu waxa ay sheegtay in godkani uu yahay kan ugu keedka ballaaran ee adduunka oo dhan ayna ku keedsan yihiin macdan gaaraysa laba boqol oo kun oo tan oo maadada yuraniyumta ah loona isticmaali karo tamarta nukleerka iyo hubabka kale ee wax gumaada dhinaca kale wariyaasha ku sugan gobolka ayaa soo sheegaya in wasaaradda macdanta ee waddanka naijer ay horay u soo saartay digniin ku aadan in shatiyada shaqo ay kala noqon doonto shirkadda faransiiska laga leeyahay ee orono inta aan la gaarin sagaal iyo tobanka bisha juun waa haddii aysan wax horumar ah ka sameynin wax soo saaridda macdan qodista war-saxaafadeeda ka soo baxay shirkadana khamiistii lasoo dhaafay oo ahayd maalin uun kadib markii shaqada laga joojiyey ayay ku sheegtay inay si kumeel gaar ah shaqada u joojiyeen ugu dambeenna ay dib u bilaabi doonaan dib u habeen ay ku sameyn doonaan howlahooda shaqo iyo shaqaalaha laakiin ma aysan sheegin waqtiga ay howshooda dib ugu soo laaban doonaan waxayna intaa raacisay in qaabka ay u shaqeeyaan mar weliba uu waafaqsan yahay rabitaanka xukuumadda militariga hogaamiyo ee dalkaasi xukunkiisa qabsatay bishii julaay ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka laakiin dhanka dowladda naijer iyadu ma aysan sheegin in shaqo joojintan ay tahay mid kumeel gaar ah iyo waqtiga ay ruqsada cusub siin doonto shirkaddan in ka badan konton sano ayay shirkadani faransiiska ka howlgalaysay wadanka naijer mida ka mid ah heshiisyadii ay horay ula gashay dowladda naijer waxaa ka mid ah in maadada yuraniyumta ugu badan laga soo saaro manjamka imrona ka hor inta aan la gaarin sanadka labada kun shan iyo tobanka laakiin heshiiska ayaa meesha ka baxay kadib markii sicirka maadada yuraniyumta adduunka oo dhan uu hoos u dhacay kadib markii sanadkii labada kun koob iyo tobankii tsunami uu ku dhuftay warshadii tamarta nukleerka ee fukushima ee waqooyi bari dalka jabaan taas oo qaadan jirtay macdan aad u badan wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun shirkadda orono ayaa manjamkan ku maalgelisay adduun lacageed oo gaaraya in ka badan hal bilyan oo dollar go-aanka dowladda naijer ee ah in la laalo shatigii ay ku shaqaynaysay shirkadda orono waxaa laga yaabaa inuu keensado khataro siyaasadeed oo ballaaran mida ka mid ah wariyaasha ku sugan gobolka ayaana sheegay in durbadii ay cirka isku shareertay xiisadda siyaasadeed ee ka dhexaysa naijer iyo faransa taas oo soo bilaabatay wixii ka dambeeyey markii militarigu ay afgembi ku qabsadeen talada waddanka bartamihii sanadkii hore muddo hadda sanad laga joogo xukuumadda caskariga ah ee niyaami waxa ay si gaar ah u bartilmaamaysanaysaa shirkadaha kala duwan ee faransiiska waxa dabka baasiinka kusii shubaya ayuu saxafigani ku sheegay inay tahay in goobaha laga raacdeeyey shirkadaha faransiiska durbadii ay la wareegeen shirkada ruushka laga leeyahay maadaama xiriirada iskaashi ee moscow iyo niyaami uu sii xoogaysanayo marba marka ka dambaysa iyadoo shirkadaha ruushka ay si gaar ah ihtimaam u siinayaan godadka macdanta si gaar ahna waxay u doonayaan inay la wareegaan manjamka imrona oo ah midka haysta keedka ugu ballaaran ee uraniumta laakiin wuxuu dhacaa waqooyiga nanger halkaasi oo ay ku xoogan yihiin jihaadiyiinta dagaalka kula jira dowladaha dalkaasi ka jira iyo xulafada tabantaabiya waxayna mujaahidiintu halkaasi horay uga fuliyeen weeraro lagu laayay dad cadaan ah qaarna lagu soo qafaashay kuwaas oo u shaqayn jiray shirkadaha macdanta qodah oo boobayay khayraadka muslimiinta sidoo kale saraakiisha militariga ee hogaamiyaha nanger waxa ay cilaaqaad xoogan la leeyihiin dowladda shiicada ah ee iiraan oo taageero xoogan siinaysa maadaama ay niyaami horay sidoo kale xiriirka ugu jartay maraykanka kuna amartay in ciidankiisa uu kala baxo dalkooda shirkadan faransiiska ee orono ee hadda xiriirka loo jaray ayaa nanger ka shaqo bilowday sanadkii kunsagaalboqolkowiyotoddobaatankii iyadoona howsha ugu badan ay qaban jirtay ay ahayd baarida iyo soo saaridda macdanta qaaliga ah ee uraniumta maadaama wadanka nanger uu ka mid yahay dalalka ugu hodansan marka la eego soo saarista xagga maadada uraniumta isagoona soo saaray labaatan iyo shan boqolkiiba macdantan oo ay u iibgeyn jirtay wadamada yurub nanger ayaa tartana dhanka wax soo saarista macdanta uraniumta kula jirta dalalka kale ah australia iyo kajakhistan oo ah dalal aad u horumarsan marka la barbardhigo niyaami oo aan haysan tiknolojiyadda casriga ah si kastaba ha ahaatee go-aanka lagu ceeriyey shirkadda orono ayaa qayb ka ah darbaadka isdabajooga ah ee faransiiska uu kala kulmayo nanger halkaas oo bilo ka hor bariis lagu qasbay in dhammaan ciidankeeda ay kala baxdo wadankaasi kadib markii koox askar gododsan ay xukunka ka tuureen madaxweynaha dalkaasi ee ku daabnaa faransiiska moxamed buzima oo khayraadka dalkiisa oo ay dadkiisa u baahan yihiin u gacangelin jiray faransiiska baris ayaa lumisay dowlado ay si dadban u gumaysan jirtay kuwaas oo dhaca saaxilka iyo saxraha afrika kadib afgambiye militari oo ka kala dhacay wadamada maali nanger burkina faso iyo goban laakiin xasarada ugu badan waxa ay bariis kasoo wajahday dalka nanger kadib markii militariga ay laaleen qandaraasyo badan oo ay ku jireen shirkado faransiis ah wargeyska limonda ee kasoo baxa wadanka faransiiska oo isna arrintan wax ka qoray ayaa waxa uu daabacay in qararka shaqada looga ceeriyey shirkada orono ee faransiiska uu ku soo aaday waqti uu aad u sarakacay qiimaha maadada uraniumta ee caalamka oo hadda gaaray meeshii ugu sarreysay tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii waxayna saxiifadu sheegtay in dalabyada ku aadan macdantan ay aad u kordheen tan iyo bilowga sanadkan labada kun أفر لباتنكا
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي سبحان الذي أسرى عرفت الله